guud ahaan marka la isu geeyo waxay ahaayeen afar kun waa ardada imtixaanka u fadhiisatay afar kun iyo saddex boqol iyo konton iyo sagaal arday bay ahaayeen foonfoorku laba kun iyo toddoba boqol iyo konton iyo sagaali waxay ahaayeen wiilal kun iyo lix boqolna waxay ahaayeen gabdho ayay ahaayeen ardada baastay imtixaanka ku gudubtay waxay ahaayeen kun laba kun iyo lix boqol iyo sagaashan iyo lix arday oo wiilal ah iyo kun iyo shan boqol iyo sagaashan waxaan leeyahay konton iyo afar gabdhood imtixaanka waxaa ku dhacay afartan wiil iyo soddon iyo toddoba gabdhood ayaa ku dhacay waxaana meeshaas ka maqnaa soddon iyo laba arday ayaa meeshaa ka maqnaa oo imtixaanka aan imaanin qaabkaasi waa qaabkii ardadu imtixaanka ugu fadhiisteen markii imtixaanka ardadu ay galaan natiijada soo baxda waa natiijo tartan ku salaysan waxay u dhacday iyaduna oo ardadu ay isugu qaybiyeen garaydhkii maadooyinka ay isugu qaybiyeen lix boqol iyo soddon iyo lix arday waxay keeneen garade a taasi waxay u dhigantaa afar iyo toban dhibic lix boqolkiiba ardadii imtixaanka u fadhiisatay ayaa garade a ka keenay kun iyo laba boqol iyo siddeetan iyo laba arday waxay keeneen grade b taasoo u dhiganta labaatan iyo sagaal dhibic afar boqolkiiba ardadu inay keeneen grade b gradeka c kun iyo lix boqol iyo lix arday ayay ahaayeen taasoo u dhiganta soddon iyo lix dhibic siddeetan iyo afar boqolkiiba gradeka d waxaa keenay toddoba boqol iyo lixdan iyo laba arday waxaan le labaatan iyo lix arday taasoo u dhiganta lix iyo toban dhibic lixdan iyo lix boqolkiiba ardada dhacay waxay ahaayeen toddobaatan iyo toddobo taasoo u dhiganta boqolkiiba hal dhibic toddobo u dhiganta ardada maqnaana waxay ahaayeen soddon iyo labo taasoo u dhiganta zero pointy seven u dhiganta guud ahaan afar boqol afar kun saddex boqol iyo konton iyo sagaal arday ayaa sidaas imtixaanka ugu fadhiisatay oo qaabkaas iyaguna u jajabay ardadu sida ay u tartameen oo kale ayaa iskuulladu u tartamaan iskuullada eeyada faraha badan keenay waxay ahaayeen iskuulka cumar samatar oo toddobaatan iyo sideed ee keenay iskuullada ku xigay waxay ahaayeen boosaaso public waxay ahaayeen imaam nawowi waxay ahaayeen iskuulladu sidaas ayay iyaguna ugu kala fiicnaayeen maadooyinka ardadu ay galeen waxay ahaayeen sida hadda uu sheegayay afar iyo toban maado ayay ardadu u fadhiisteen afar iyo tobanka maado waxaa sanadkan ku cusbaa laba maado ayaa ku cusbaa maadada combyuterka amba i c t-ga iyo maadada civiga ah amba aan u bixinay government and politics oo aan ugu talagalnay ardadu inay ku bartaan maamulka iyo dowladnimada ay ku bartaan oo ardada artiska ah ay qaataan afar iyo tobanka maado ayaa ardadu ay sanadkan imtixaanka u fadhiisteen tayada waxbarashadu waa waxa ugu muhiimsan ee wasaaradda waxbarashadu ay u samaysan tahay tayada waxbarashadu waayo haddii waxbarashadu ayna tayaysnayn fariintii ama risaaladii la rabay wasaaraddu inay gudato way ka gaabinaysaa dugsiga sare waa meelaha isha adduunku lagu wada hayo ee waxbarashadeenna lagu qiimeeyo waayo arday badan baa inaga tegaysa oo jaamacadaha adduunka gelaysa ardadaasi waa runtii waxa weye sawirka rasmiga ah ee ka turjumaya waxa aanu qabanno haddaanu nahay bahda waxbarashada weeyaan ardadaasi sidaas awgeed tayaxumadoodu waxay noqonaysaa inaga nagu yeelanaysaa saameyn taban ayay nagu yeelanaysaa waxyaalaha ugu daran ee tayaxumada dugsiga sare keenaya waxaa ka mida markii aanu baarnay korarka dugsiyada oo runtii qaab koronkorro ah u fidaya siiba dugsiyada sare oo aan loo aaba yeelaynin ama loo aabadayaynin meesha iskuulka laga furayo tirada ardada lagu furayo iyo nidaamka lagu furayo midna aan la tixgelinaynin sanadkii dhaweyd hore laba kun iyo toddobiiyo tobankii imtixaanka foonfoorka waxaa u fadhiistay lixdan iyo lix iskuul baa u fadhiistay sanadkana waxaa u fadhiistay siddeetan iyo kow iskuol macnaheedu waxa weeyaan shan iyo toban iskuol oo foonfoora ayaa kusoo korodhay qaarkood haddaad aragta tiradooda aad baad